su-aashan waxaa iskale boondheere waa su-aashooda shanaad boondheere dhegihiina fura waxay u dhexaysaa su-aashu sida tan haddii siddeed dhibic siddeed toddoba garaam oo fosforius ah falgal ay la samayso koob iyo toban dhibic afar saddex garaam oo oksijiin ah soo saarnaanaysta fudud ee mulkiyuulka aan ku celiya mar kale su-aasha boondheere haddii siddeed dhibic siddeed toddoba garaam oo fosforius ah falgal ay la samayso koob iyo toban dhibic afar saddex garaam oo oksijiin ah soo saar naanaysta fudud ee mulkiyuulka markaa saddexaad ee ugu dambaysa boondheere haddii siddeed dhibic siddeed toddoba garaam oo fosforius ah falgal ay la samayso koob iyo toban dhibic afar saddex garaam oo oksijiin ah soo saar naanaysta fudud ee mulkiyuulka waa rajaynaya inaad garateen haddoo laydma inaad ka jawaabi doontaan boondheere
isticmaalka beeray bakshiishkiioo bahabahaysu beertuu wii isticmaalka beeray bakshiishkiioo bahabahaysku qabiilkaa la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilkaa la buufinayo waxbarta'aan barwaaqa gaarnealow bondhere bondhere alow alow raadiyo muqdisho jawaabta waxay noqonaysaa insha allah biidnillahi alkariim b two b sub two o sub five
jawaabta boondheere ay gudbiyeen sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
waayahay su-aashii la weydiiyey tartamayaasha degmada boondheere jawaabta ay ka bixiyeen mahan sax hadday boondheere soo hareer martay halow xamar jajab
halow reediyo muqdisho jawaabta degmada xamar jab insha allah jawaabtaay ka bixin doonto waxay noqonay b sab insha allah waxay noqonaysaa b sab two o sab three jawaabta waa iyana xamar jajab ay kafaa'idaysiga u bixiyeen guddiga aan ku celiyo
degmada xamar jajab kama faa'iidayseen su-aashii boondheere soo hareer martay jawaabta
saxda b sub two b sub four dhex taalo
b sub five-ka iyo b sub two-gan dadka madax loogu qasi sabma iska geeyaano aniga waxaa dhiilahay gobolka banaadir ha lagu dacweeyo gobolka sibtuuga gobolka banaadir ha lagu dacweeyo aniga waxaan xasuustaa sabtuuga iyo sab o five-kan aniga war caddeeya isla jira inaa baara nolo dhahay waa ku mashquulna waa tu wareernay markii dambea war caddeeya fahmay laakiin hadda ma hahayo waa iga tusaaba qostoy war caddeeya farxsanbacawdaa yaabanaay xilligaasa waa shan iyo toban sano ka hor shan iyo toban sano ka hor ha waa jaamacadee ka baaraysa jaamacadaha waaweyn magaalada muqdisho may jaamacadda oo oo soomaali jaamacadda soomaali oo su-aalaha soo diyaaraysa kuwaasay ka bartay iga khatar waay lamadan qofood ninkan waxaa ka ahay jaamacadda profesor ka dhigaayo jaamacadda soomaali hataa jeydiga wax bareen war macadey waxaa war cadey waxaa ahaay ninka oo tafatiraha ah tafatiraha jaamacadda maaragt oo dadka maxaa kuusiusaay dhihi jir waa isku matar majuugsama waxaa tafatiraha waayahay su-aasha jawaabteeda oo saxda ah hadduu alla idmo guddiga ayaan ka sugaynaa insha allah
waa hagaag su-aashu waxa ay u dhacaysay haddii siddeed dhibiic siddeetan iyo toddoba garaam oo fosforios ah falgal ay la samayso kow iyo toban dhibiic afar saddex garaam oo oksijiin ah soo saar naanaysta fudud ee mulkiyuulka jawaabta saxdaahi waa b two o five ku celi mar meel kale dheerada ka raadinina waa b two o five labada degmaba Waxaad- aad bay waxaad moodaa- maya, waxaad soo usoo dhaweysay boondheere oo laakiin raaciyey sabtuu sabay iyo raaciyeen dabcan.
dabcadil furan ayay raaciyeen Ah, waxyaalahaas.
waayahay ee, sabtuu iyo- iyo marka waa b two o five keliya waa rajaynaya in meer lagu wada qorto su-aashan waa su-aasha lixaad ee tartimaasha degmada xamar jajab su-aasha dhigiina fura xamar jajab waxay u dhacaysaa sida tan sheeg goortii la daawacay lacagta shanta boqol ee shilinka soomaaliga ah aan ku celiya mar kale xamar jajab sheeg goortii la daawacay lacagta shanta boqol ee shilinka soomaaliga ah marka saddexaad ee ugu dambaysa xamar jajab sheeg goortii la daawacay lacagta shanta boqol ee shilin soomaaliga ah waan rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmin aad ka jawaabi doontaan xamar jajab waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne macdanta buur laga bilaabay biya wowiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya wowiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqa gaarne
halow xamar jajab si wanaagsan eh, anigoo ah tartamaasha degmada xamarjab su-aashaas ku day waxaa waaye kun sagaal boqol sideed iyo shantii jawaabta ay bixiyeen xamar jajab sax iyo qalad guddiga ayaan u gudbinayaa
degmo degmo ficta weeye degmo degmo ficta weeye
waa hagaag degmada xamar jajab su-aashii la weydiiyey jawaabta ay ka bixiyeen maahan mid saxa hadday xamar jajab soo hareer martay halow boondheere alو راديو مقدشو jawaabta كن سقال بقول سديتن إي سقالكي jawaabta boondheere sax iyo qalad guddiga ayaan ku celinayaa degmada boondheere su-aashii soo hareer martay degmada xamar jajab si saxa ayay kaga jawaabeen waana kun sideed kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii
se waay bangaari waay boondheere dhammaan berii may gashaa tartankiidaa barmoosay laba dhibcood waxaa marjajabay kasoo dhigan murug kurbaabiyayse yaqbuulu maqaariyay ka dhex qaata hurdaabay caawa qabatay laakiin jajama wajiga manuuro saasuu nuuraan Jimca maa nuuraan miya?
jirtay. jumcadaa nuuraan awjese jamac waaye jaajumo jaajumo Wow, iskaade boondheer wow, maxaa kugu soo wow. Waxaa igu soo degay dega, waa leegu bidaa abeeryaatiin
Inta waqtigaas xilligaas horta xilli laga gudbi kara maaha sideetan iyo sagaalkii waxaa xasuustaa Haye.
aniga iyo saaxiibtay war cadee gobolka banaadir waqtigaas jiri aan u shaqay jirin mushaharta shanta shili aan ku qaadan jirin waa naga soo heri jirin maanta tanna waxna deeqaaya mala maxay jira
maxabadka sambuus meeqaa la geli jiri waqtigaas aad iyo aad buu raqiis u hayaa laba kun waa waa kumi camal Waaya.
Waa kumi, Waay- kumi.
waay- haddane haddana waa qaali afar kun shan kun baa lagu leeyahay waayahay su-aasha soo socotaa waayahay su-aasha soo socotaa Labaasaba uu waay waayahay su-aasha soo socota waxaa iska Ah, leh deeta la baa soo bondheer wata cunaa waa diidan yahay fiilade su-aasha soo socota bondheera iska leh bondheere dhegiyana fura waa su-aashooda lixaad waxay u dhacaysaa sida tan bondheere sheeg goortii la daawacay kontonka shilin ee lacagta soomaaliga aan ku celiya mar kale bondheere sheeg goortii la daawacay kontonka shilin ee lacagta soomaaliga ah marka saddexaad ee ugu dambaysa bondheere sheeg goortii la daawacay kontonka shilin ee lacagta soomaaliga ah. waa rajaynayaa inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan boondheere waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan bar waa khagaarne macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo macdanta buur laga bilaabay biya webiyada marayo badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane badiya biri khayr ka buuxa rag soo bixiyey rabaane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan bar waa khagaarne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan bar waa khagaarne
halow boondheere halo radio muqdisho jawaabta anagoo ah tartamayaasha degmada boondheere su-aashaas jawaabteeda daa isku dayna insha allah bidnillahi kariim waxay noqonaysaa kun sagaal boqol siddeetan iyo saddex jawaabta boondheere sax iyo qalad waxay tahay guddiga ayaanu gudbinayaa
دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا
waayahay su-aasha la weydiiyey tartamayaasha degmada boondheere ee gobolka banaadir oo ah su-aal taariikha jawaabta ay ka bixiyeen waa sax waana kun side sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii maxaa kun sagaal boqol sideed saddexdii waqtiga lacagta shanta shilin ee Waa kontonka lacagta shilin.
soomaaliga ah shilin kontonka shilin ee lacagta Su-aasha- su-aasha haddaan ku celiyo sheeg goortii la daabacay kontonka shilin ee lacagta soomaaliga ah waxaa la daabacay sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol siddeetan iyo saddexdii jawaab sax ah ayay ka bixiyeen bondeero waaye oo libaax e ku ye maamul gobolka banaadir aa baawurta kusoo qaadi macnaa baawurta oo qashinka dhulka waxaa kale lasoo saarino Mee maxaa Oo dhibcaha la- nadiif ayagoo in la geeyaa la rabaa aa macnaa dhibcayaalka ayagoo nadiif eh habrooshin wax maqal male gudoomiya Taab- taab- degmada taab ma waxaa gudbido.
soo dha- taab ah Mhm.
taab ma ku darayna Ha, taab u dhig- caban iyo ma- taabna waa soo socdaa gudoomiya qaasina calanas lulooya waa la sugooya xataa lasoo dejiya Gow.
weliba ee guryaha boondheer badanaa waxaa umalaysaa inay dayactir badan u baahan aa taable ulahashiyaysin guryihiin waa laisnashqadayaa gaal arag villooyin baawuryaalaa la siiyaa weli oo Weli deen waaye.
eh guri yar yar oo waxaa jira xoogaa waaya trust african bank tab waa mahadsan tahay jaajumo adiga iyo abaha waa mahadsan tihiin cod kale kugu maqlin laakiin boondheere dayactiro Codkiisa- codka codka Codka maxaa ugu waaye codka mininkiisu waxaa waaye formatal en meter ku baalnaa qurux ekis bondheera waaye no usno meter kuba waaye markii aad dhahdeen maxaa Markii markii aan- maxaa wada meter kuba xag wada markiis daya xeragaas qabsaa xerag Mar- Matirkuba markaa maano, boondheere biyaha.
iyo guri dhaadeen Mm.
saaxiibkay cabdicasiis kulmeylen soo xasuusta yaa Maxaa reer jira?
boondheere kaa guri loo jira dhisa mas rabaa Ya.
guri loo dhisa mas rabaa asaaba injineer eh haataaban u dirayna waa ka barmoos injineer waaya su-aashan waa su-aashan waa su-aasha toddobaad ee tartamayaasha degmada xamar jajab dhegihiina fura su-aasha waxay udhexaysaa sidatan xamar jajab sanduuq ayaa waxaa ku jira kubado toddoba caddaan tahay lix cagaar tahay afar buluug tahay raadi itimaalka ay ku soo bixi karaan lix kubad si ay u noqdaan saddex caddaan ah laba cagaara iyo hal buluuga aan ku celiyo mar kale su-aasha xamar jajab sanduuq ayaa waxaa ku jira kubado toddoba caddaan tahay lix cagaar tahay afar buluug tahay raadi itimaalka ay ku soo bixi karaan lix kubad si ay u noqdaan saddex caddaana laba cagaara iyo hal buluuga marka saddexaad ee ugu dambaysa xamar jajab sanduuq ayaa waxaa ku jira kubado toddoba caddaan tahay lix cagaar tahay afar buluug tahay raadi itimaalka ay ku soo bixi karaan lix kubad si ay u noqdaan saddex caddaana laba cagaara iyo hal buluuga waa rajaynaya inaad garateen hadduu allaydma aad ka jawaabi doontaan xamar jajab waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan bar waa khagaarne
Dagma dagma
iyo dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay barbaartii dhulkaynu nahayo ballamo badan baynu qaadnay baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne baraallayna dhowrayaa bulshoy kama baaqsanayne waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan waxbartaan barwaaqo gaarane
halow waxaa marjajab halo radio muqdisho jawaabta degmada xamar jajab jawaabtay ka bixi doonta insha allah waxay noqonay lix loo qeybiyey todoba iyo toban
waayahay jawaabta ay bixiyeen xamar jajab sax iyo qalad guddiga ayaanu gudbinayaa
دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا
waa hagaagka degmada xamar jajab ee gobolka banaadir tartanka caawa qaybta ka ahi jawaabtii la weydiiyey kama jawaabin su-aashii la weydiiyey kama jawaabin hadday soo hareer martay degmada kalena tartamaysa halo bondhere hallo raadiyo muqdisho jawaabta anagoo ah tartamayaasha degmada boondheer su-aashaas jawaabteeda haddaa isku dayna insha allah biidnillahi alkariim waxay noqonaysaa hal loos dhiga labaatan iyo sideed ama zero point zero three five seven
jawaabta bondhere iyana sax iyo qalad guddiga ayaan ku celinayaa degmada boondheere kama aysan faa'iidaysan su-aashii xamar jajab soo hareer martay
balooni le sanduuq ku jiro waxlee cagaare waxlee buluuga ani waa wareeri naadi maan furanin maya balooniyaasha ilmaha u geeya baxyaqay gobolka banaadir waxaas dhisimaleynos garoonka daka maxaa su-aasha sudaya stadium ee aleygaal balooni su-aasha waxa waaye sabtuu waay sabta waa la soo mooday adi hadda o b five sabtuu waxlee ku dhigini kawada Masow. hadda waxaan maroonayaa kubad buluug iyo cagaar iyo caddaan hal guduudan ku darso ay guduud ma ku jirta caawa waa- kubadahaas le ma i tusi kartaa anaa Xabad mudmudaaye.
madow ku darso, madow.
Waa shuushuuqi lahay haddaan budmudo War, madow ilmaha ay ku ku darso, dheelaya madow.
ilmaha maxay ku dheelaya marka ilmaha wax kale ayaa lalaaba على دير تتا مدو كدرس هذا اختيار لك وبدله مدو كبدله عقار لك جرتي مدو تا كدرس dee jumow haddaan kuu heesa xataa miideelaada اي هيسن رايلاو هدي هيست والله وكو اوينا والله يا عر هيست والله وكو اوينا say weynay tasmi walaaloo hees Baraatag i tus- baraatag i- هذه هيست انا hay وكسا abhaa Caawa.
Xusuusi jaajumow na oynaya abhaa ilaa عر هيست Ojeese jamac waay jaajumow jaajumow jeese jamac waay jaajumow
اي اي والله وكو suga ilifkaas ilin dhan ma lalahay إلي مالنو marooninkaa guurti مرة هوري جورت سي Waayahay.
حد قران قبر وهيس هيس هندي انا مركاسة اي جورت اه جاري ودماتي وعلى عرورت heestii man xasuusin kartaa هيست ما يرتقو سؤال شديد suaashiiba horta su-aasha dhib ajareen jooga bacd waxaan soo su-aal- xasuustay jaajumow mataqaanaa bal fiiri habka loo qurhu badan yahay mataqaanaa habka loo shushuban yahay dee baridii baa xagga naga too naasiibaa baraknayda waan isku matar ma jaagsan yahay way taas
filimka Waa- oo waa- waa rajeynaya dad badan oo asxaabul hindi ah inay ereygaas dib u soo xasuusan doonaan filmkaas jawaab magaciis ishki baan dhahay ishki waa waa iga sheegta laakiin ayagaa sheegi lahay iga jawaabta ilaalamaa ku dhigays jawaabta waxaan ka sugnaa guddiga waxaan u malaynaa filinkaas jajumo kii kugu horreeyay inuu ahaa oo turjunto maya maya kaas markii matelin waaba isku matar ma joogsanan khatar baa ahayn markaas kii horey waxay wahbaa sidaa kula soo orde amadi baa warmaayay kaas
Ah. waayahay jawaabta dad badan oo reer hindi ah wilibro facebooka hindiga u badan waxaan rajeynaya caawa inay xusuus kala galeen jawaabta saxda ah hadduu aala eedno guddiga ayaan ka sugaynaa insha allah
waa hagaag su-aashu waxa ay u dhacaysay sanduuq ayaa waxaa ku jira kubado toddoba caddaan tahay lix cagaar tahay afarna buluug tahay raadi itimaalka ay ku soo bixi karaan lix kubadood si ay u noqdaan saddex caddaan ah labo cagaar ah iyo hal buluug ah jawaabtu waxay noqon kartaa laba kun iyo boqol la hoos dhigay labaiyo toban kun saddex boqol toddobaatan iyo lix ama waxay kaloo noqon kartaa toddobaatan iyo shan la hoos dhigay afar boqol afartan iyo labo waxaa kaloo ay noqon kartaa eber dhibic hal lix sagaal lix sideed waxaa kaloo ay noqon kartaa eber dhibic toddobiyo toban haddaan ku soo celiyo waxay noqon kartaa laba kun iyo boqol la hoos dhigay labaiyo toban kun saddex boqol toddobaatan iyo lix ama waxay noqon kartaa toddobaatan iyo shan la hoos dhigay afar boqol afartan iyo labo sidoo kale waxay noqon kartaa eber dhibic hal lix sagaal lix sideed ugu dambayn waxay noqon kartaa eber dhibic toddobiyo toban waayahay waan rajaynayaa in meel lagu wada xariiqday labada degmo su-aasha toddobaad ee degmada boondheere su-aasha ugu dambaysa su-aalaha guud ee tartanka afar iyo tobanka ayaan gelaynaa boondheere dhegihiina furo su-aasha waxay u dhacaysaa sidatan shan sano ka hor da'da warsame waxa ay ahayd saddex laabka da'da waa suge laba sano gudahood da'diisa warsame waxa ay noqon doontaa labalaabka da'da rooble da'da waa suge hadda waa labalaabka da'da rooble imise ayay jiraan aan ku celiya mar kale su-aasha boondheere shan sano ka hor da'da warsame waxa ay ahayd saddex laabka da'da waa suge laba sano gudahood da'diisa warsame waxay noqon doontaa labalaabka da'da rooble da'da waa suge hadda waa labalaabka da'da rooble imise ayay jiraan aan ku celiya marka saddexaad ee ugu dambaysa boondheere shan sano ka hor da'da warsame waxay ahayd saddex laabka da'da waa suge laba sano gudahood da'diisa warsame waxay noqon doontaa labalaabka da'da rooble da'da waa suge hadda waa labalaabka da'da rooble imise ayay jiraan waan rajaynaya inaad garateen hadduu alla idmana aad ka jawaabi doontaan boondheer
beertuu isticmaalka beeray bakshiishkiyo bahabahaysko beertuu isticmaalka beeray bakshiishkiyo bahabahaysko qabiilka la buufinayo asaageena ku beegsan mayne qabiilka la buufinayo asaageen ku beegsan mayne waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan barwaaqa gaarne waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan halow boondheere halo radio muqdisho jawaabta bismillaah alxamdulilah annagoo ah tartamayaasha degmada boondheere su-aashaas jawaabteeda haddaan isku dayna insha allah biidnillahi alkariim waxay noqon doontaa toban iyo toddoba dhibic sideed
waayahay jawaabta boondheere saxii qalad guddiga aan u gudbinayaa
دقمة دقمة وقعتها ويا دقمة دقمة وقعتها ويا
waa hagaag degmada boondheere kama jawaabin su-aashii la weydiiyey oo ahayd su-aashii ugu dambeysay ee tartanka haddee boondheere soo hareer martay hal waxamar jajab hallo radio muqdisho jawaabta degmada xamar rajab insha allah waxay ku jawaabaysaa waa todoba sano
iyana hadday ka faa'iidaysteen iyo haddii kale guddiga aanu celinaya waa hagaag xamar jajab kama faa'iidaysan iyana su-aashaasi boondheere soo hareer martay muuse jaamac meeqsanaas jiray adii warsame iyo waasuga iyo roobla lagu weydiiyey cadoon muuse maxamed Waasugiiba, ee codka ku daro si boqoras ku dhashti ma yara codka cabdullahi codka haa ma yara ku dara Eh, eh, warsame iyo iyo Ee, waasuga codka kuma jiro meesha iyo iyo rooble Mhm.
rooblo ama kala jiri daan, daan, daan, usaa weyn.
rasmaalin haysto malbadan rakaade iyo kii labaade raggiisu marayay rugmada degaano loma wada riyaabe sheekada cawada xamar jajab iyo boondheer waay ya su-aal rooblo saddex sano jiraa ku akuluusano waa sugan waa sugan waasuga siyeed sana ma jiraa
kugu ridaa aad waa yaabanay heeskii heeskii noo qarsanays sheeg maxaa u sheegtay hees maalka dhan ay igala wareegtino bangiga taabka akoonkeyga waxba maku jiro Shalalow miyaa?
Bangignoo baxsan heli.
Kalalow.
maya sheekada faad muxudiin allaa gaarsiiya Ah, tiit tiit macnaa tiit tiit ma kusoo dhacda horta tiid baa dii soceheyni wax socahay macnaa mal tiit tiit haddii waayo barnaamijka taataat naqaa abaha taaba u bedesha taamas badesh wallahi haddii tiit tii arki weysa adina taaban taataat kaa dhigaan maya ani Waaya.
taab akoonkaaga waa ku arki be waayahay eh, su-aashii ugu dambeysay ee toddobaad ee bonder la weydiiyey jawaabteeda ayaan guddiga ka sugnaa kaxiya jawaabtana si
jawaabtu waxay noqon doontaa haddii allah awoodu la ogolaado sida tan shan sano ka hor da'da warsame waxa ay ahayd saddex laabka da'da waasuge laba sano gudahoodna da'diisa warsame waxa ay noqon doontaa laba laabka da'da rooble da'da waasuge hadda waa laba laabka da'da rooble imise ayay jiraan Mhm. jawaabta jawaabta saxda ahi warsame waxa uu jiraa siddeed sano waasuge wuxuu jiraa lix sano rooblena wuxuu jiraa saddex sano
ku celi mar kale asoo saddex sana jira heeska rooba qatar mo mar kale ku celi eh, kaxiya warsame waxa uu jiraa siddeed sano waasuga waxa uu jiraa lix sano rooblana saddex sano saddex sana macnaa usoo xafaayo xeraa la heesi rooblo dhandhandhandhan qatar waay.
waayahay waa laakiin cawad wallahi guddoomiyeyn qurux yaaq cawad yaaq maasha allah bas yaaq.
xal aad ma dhihino waa xanaaqsan tahay maya cawada farxaan jidkii aldheer camal jidexdaa laga soo baxsa amiintaa bakshina malwarge wallahi amiintaa soomaaliya ka dhigi walahi reer reer facebook allaa gaarsiiya Ah, maya cawad- way maya soo joogeen eh, odayga.
waxaan rabaa macalin boore iyo ajibo inaan weydiiyo Mm.
ee gudoomiye ku-xigeenka ee wal cadee Mm.
bilyaardi maskuu naqday waa ku dhufsa hele maxaa waye?
maya usii anwaa iga soo horjeediyo siino markiin arkab waa xasuus soo yaala an waa laydin kala wareejinaa habeen dambe ha haddii usiga haggaas keenti aan xagga tago haa wa- waa bis hilmaana habeendaba xagga ku qoranaay waayahay aaga bedesho waa marka Ah, ah, Ma garanaysaa Wa- waayahay suudiyaankan eh, waa soo jarta ninka timirta geebinaya u ekaada qurux cawada Waayahay.
suuradda waa yaabaysa Waayahay, Abootaday- waxaan- waxaan- abootaday ma ku darsanaa abkoosiin u dhaw okiyaalkiina waa iska soo dhiga Ah.
macalin booro sabar sabar horta horta horta inta tartanka aawadna maxaa ku yaabanaaya jimo adiga ku qabsada shaksiyan ya ma sheegi kari iska dhaaf haya adi abaha Eh, yaabada mii qabanine yaaba ma yaala meeshay waa qoonaa taal haya war caddeem inta tartanka aawadna wax kugu dhaca qisa ma jirta oo tartanka saameyn uu ku leeyahay aniga waxaa iigu yaa badnaa arrinta Eh, xale ee facebook ay arrinta sheegaysaa xalay xalay keliya maaha hadda caawa een, xoogaa ka hor intoon barnaamijka soo gelin qof baa facebooka fariin iigu soo diray wuxuu yidhi taageerayaasha xamar jajabaan ka mid ahay waxaan kaa codsanaa caawa keliya barnaamijka intuu socdo xamar jajab ee tartamaysa farxad muuji macnaha ilaa murus
ani ani dhegeysa marka ani i dhegeysa waxa ugu- ugu yaab badnaa kuu sheegaan ayee soo wacda shalay Mhm.
waa ka qabteen Shalayda ma sheegaysaa.
Wacirdig, wacirdig, wacirdig, wacirdig.
wuu ogaa jajubo waa la soo wacay ali yidhi Ah, may anaa ku Waxay horsan si wallahi fiican- ma yeelay waxaa la yidhi igaarkey nin fiican ay ahaa jirta oo soomaayo soom waaye iyadoo la soomayaa biyo cawowsaa telefishinkaana ku dhex jirtaa saacamal waa la duugayeeyo marka waxaa ka dhacdhicibayay hadda biyo macwey waa soomanahay waxaan xalay waay markii la waa la abuuro duugay meenaa barnaamijka tartanka hadda baxo wuxuu kusoo laabanayaa duhuradii ha beri duhurkii iyo galabkii iyo mogtaadi Ah, marka xilli adig galbihii eedaa la yiri duqisa waay soom waay xisaabta oo isku dhufsanaysa dhalada dhexdeeda biyo ka dhex cawaysaay marka ay waxaa xalay ahay ma jirtaa la dhahay xal ma bixin meesha anaa been fadhiisay ii sheegi waaba kuu jeedaa camal u dhahay marka barnaamijka xilligii lagu celinayay iyo live-ka intuu yahay waxaa laga yaabaa waa waa hor dhacdeen maxaa kula yaa badnaa barnaamij dhammaadkiisa nooga dhig maya waa- waa- Eh, laakiin kaahiya garmacwiis adaa dhiman lagaa yeelay maxaa ku ula maxaa yaabadnaa kuu yaabanahay sheeg ka adaa dhiman
waxaa ila yaa badnaa inuu kugu dhaliilay een, saaxiibka jaajuumow Ah.
bangiga taab inuu gaari ku gaday aad iyo aad.
yah taas layaab ma noqoto waa laga diiday Eh, taas maaha la yaabka adiga adiga maadaama garmacwiis tahay linafsika linafsika ictiqaadi maxaa kugu dhaca ah sheeg maxaa la yaabtay su-aalihii badanaa in laga jawaab waayo adkaayeen yah caawa miya faragsi baal waa kaa
anaa sheega waa qariye habeenkii garow gooyaysa ugu yaabanay jaakad khatara soo gatay barnaamijkaa baaqdi wallahi
waayahay waxaan ka sugaynaa guddiga dhibcahan suukahay dadaray mar dhow ku dhawaaqi doonaan laakiin markan dalkaaga hal doolar ku dhiso
haa sibay hambalyadan iga hoo haddaa horumarkii la helay hanadow halka uu marayo horumarkii dalkeenna horaan ula socdaye hal aan kaa idhaahdee hadday halyeeyadii iyo haweenkiiba haleeleen hawshiiye horaa loo yidhi howl weliba waa wada jiree halka doolar ugu hiili horumarka dalkeenna hooyo haa ibay hawaa igu martay hadalkaaga habboon heegan baan u nahay hagaajinta gobolka iyo horu socodkiisa aan hiil iyo hooba heegan u wada nahay inaan hantideenna dhammaan u hurnaa hagaajinta gobolkeenna ee hadalkayga dhuuxoo halka doolar dhiiba aan horumar gaarne halyey maayaraa habsami u hoggaanshe hibeeya halka doolar
wakallaysbaaraayana faa'iido kala baxa wakallaysbaaraayana faa'iido kala baxa
دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية
wakallaysbaaraayana faa'iido kala baxa wakallaysbaaraayana faa'iido kala baxa
دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية
wakallaysbaaraayana faa'iido kala baxa wakallaysbaaraayana faa'iido kala baxa
دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية دقمة دقمة في عتاوية
wakallaysbaaraayana faa'iido kala baxa wakallaysbaaraayana faa'iido kala baxa
waxaa ka dhegeystaan natiijadii ayaan sugaynay laakiin waxaa caawasho ka timid labada degme ee caawa tartamaya ee boondheere iyo xamarjab waxayna caawasho ka muujiyeen min hal su-aal oo labada degmeba ay sheegeen jawaabtooda inay sax ahayd dib ayaan ugu laabanay guddiga marjaca waxayna natiijo ay go-aan oo la qaatay ee labada su-aal ee labada degme ay ka kala cabanayeen boondheere waxay ka cawanaysay jawaabta ay ka bixiyeen su-aasha shanaad ee la weydiiyey oo u dhacaysay haddii siddeed dhibic siddeed toddoba garaam oo fosforios ah ay falgal la samayso koob iyo toban dhibic afar saddex garaam oo oksijiina soo saarnaa nasafhood ee mulkiyuulka halka xamarjabna ay ka cawinaysay su-aashii labaadee la weydiiyey oo u dhacaysay sheeg sheekii caanka ahaa ee ibnu taymiya magaciisa oo saddexan iyo qoomiyadda uu ka soo jeeday marka kaahiya ayaa labada jawaaboodbana siinaya waa mahadsan tahay cabdifitaax ee cabashadaasi labada degmo ka timid haddii aan ku hormaro degmada xamar jajab waxa ay soo gudbiyeen cabashada si aad ka dhawaajisaba sheeg sheekii caanka ahaa ee ibnu taymiya magaciisa oo saddexan iyo qoomiyadda uu ka soo jeedo waxa ay ku jawaabeen degmada xamar jajab tartamayaasha caawa u tartamayaahi axmed axmed ibnu cabdixaliim ibnu cabdisalaan jawaabtaasi sax maahan waana ay isdaba mariyeen magacyo aan meesha ku jirina waa ay kusoo dareen marka waxaan uga qancinaynaa xamar jajab jawaabtaasi inaysan ahayn mid saxa oo ay ka qancaan jawaabta saxdaahi waa asalaam cabdi binu xaliim cabdi bin axmed qowmiyaddana qowmiyaddiisuna waa kurdi marka degmada xamarja waxaan codsanaynaa saas ku qancaan oo markaasi aysan jawaabtaasi sax ahayn degmada boondheere su-aasha shanaad ee la weydiiyey ayay cabasho ka keeneen haddii siddeed dhibic siddeetan iyo toddoba garaam oo fosforios ah ay falgal la sameeyso kow iyo toban dhibic afartan iyo saddex garaam oo oksijiin ah soo saar naanaysta fudud ee mulkiyuulka waxa ay ku jawaabeen degmada boondheere b two b sab two o sab five ayay ku jawaabeen guddiga marjicu oo hadda daqiiqad ka hor markaasi noo soo gudbiyey arrin ku saabsan su-aashan jawaabteeda labada cabasho waxay soo sheegeen jawaabtaasi inay tahay mid sax ah oo degmada boondheere ay jawaab saxan ka bixiyeen laba dhibcoodna halkaasi ay ka heli doonaan
gudiga oo marjaca keenbankiga taabaan ba dhigaa bankiga taabaa inii dhex taalaa fatuura kuusayn waa laidin siiyaa baabuurtan waa laidin sameeyaa miniyaatan waa laidin dhisaa taabka dhex qaata degmooyinka tartamaya sida hadda aan samaynayba inta tartanka u socdo guddiga cabasho way usoo gudbi karaan dibaa loo laabanayaa xaq waxay u leeyahay cabashadooda in la dhegaysto loo jawaabo la saxo ama la qaldo sida ay tahay waad ku mahadsantihiin sida aad nidaamka noola ilaaliseen labada degmo ee xamarajab iyo boondheere oo aad guddiga qaybtiisa kale tartanka inta wadamaan inta kale ula soo xidhiirteen oo laidinkaga qanciyey saasoo kale ayaad xaq u leedihiin waa rajeynayaa degmooyin kalena habsamada taas noola ilaaliyaan cabashana ay gudbiyaan maqaldama waa ilaah waxaan ku wareejinayaa mustafa axmed war caddeeya oo natijada caawa noogu dhawaaqaya
waayahay cabdiftaax daahir jayte aad baad umahadsan tahay dhegaystayaal iyo daawadayaal meel kastoo joogtaan habeen wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka tartan cilmiyaadka bisha barakeysan ee ramadaan ee radio muqdisho iyo s n t v gabagabadiisa ayaan soo gaarnay oo caawa ay ku tartamayeen degmooyinka boondheere iyo xamar jajab oo gobolka banaadir ka wada tirsan degmooyinka intii tartanka uu socday min toddoba su-aal ayaa la weydiiyey sida caadiyan ah barnaamijka su-aalaha la weydiiyo degmooyinka tartamaya haddaan ku hormaro degmada xamar jajab gobolka banaadir waxaa la weydiiyey caadiyan toddobadii su-aal ee barnaamijka loogu talagalay in la weydiiyo waxa ay garatay toddobadii su-aal hal su-aal oo ka mid ah inta kalena ma aysan garan oo macnaheedu yahay lix ka mid a su-aalihii la weydiiyey ma aysan garan su-aasha saddexaad ee la weydiiyey ayay garteen sidaas darteed waxay heleen laba dhibcood oo keliya degmada la tartamaysay ee boondheere iyana waxaa la weydiiyey caadiyan toddobadii su-aal ee degmada dhiggeeda ah la weydiiyey toddobadii su-aal ee la weydiiyey waxa ay garatay afar ka mid a waxa ay garan weysay saddex ka mid a macnaheedu waxay tahay inay heshay siddeed dhibcood afartii dhibcood ama afartii su-aal ee ay ka jawaabtay oo min laba dhibcood loo xisaabiyey waa siddeed dhibcood marka lagu daro halka faa'iidayso oo ay ka heshay degmada boondheere waa toban dhibcood boondheere toban dhibcood ayay heshay tartanka degmada xamarjajabna waxa ay heshay laba dhibcood laba iyo toban ayayna kulankii caawa ee boondheere iyo xamarjajab uu kusoo gabagaboobay degmada boondheerena waxay u gudbaysaa wareega labaad ee tartanka hadduu eebaydmo habeen dambe hadduu aaba idmo waxaa tartami doona oo tartanka eh, isaga hor imaan doona degmada garbahaarey ee gobolka gado iyo degmada dayniile ee gobolka banaadir dayniile iyo garbahaarey aad waa mahadsantahay mustaf maxamed axmed war caddeeye guud ahaan dhegeystayaasha naga dhegeysanaya raadiyo muqdisho daawadayaasha tv-ga naga daawanaya inta aan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii tartanka ramadaan ee caawa ay ku tartamayeen degmooyinka xamarjajab iyo boondheere hadduu alla idmo habeen dambe tartan la mida inta aan ku kulmi doonno ay tartamayaan degmooyinka kala ah garbahaarey iyo daynileh dhammaanteedoo isku duwan waxaan idin leenahay nabadgelyo
beertuu wii isticmaarka beeray bakshiishkiioo bahabahaysku beertuu wii isticmaarka beeray bakshiishkiioo bahabahaysku qabiilkaa la buufinaayo asaageena ku beegsan mayne qabiilkaa la buufinaayo asaageen ku beegsan mayne waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan barwaaqo gaarne waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan waxbarta'aan barwaaqo gaarne